bismillahi raxmaan raxiim berito hadduu ilaahay ka raali noqdo waxaan furaynaa waxaan daah furaynaa qalabkii hawada soomaaliya dusheeda iyo ogshiyaaniga dhinaca badda ilaa iyo indiya looga maamulayay ayaan insha allahu tacaala daah furaynaa hadduu ilaahay ka raali noqdo sida aad la socotiin hawada waxaa laga maamulaa hadda waxaa laga maamulaa wadanka kenya dhibaatooyin badan ayay diyaaradahana ku qabaan maadaama qalab duq ah duug ah oo aanan laga maqli karin ilaa iyo badda india hadda lagu maamulo marka qalab cusub oo casri ah oo dhamaystiran ayaan berito insha allahu tacaala aan daah furayna hadduu ilahi ka raali noqdo marka taa micnaheedum waxay tahay in guud ahaan maamulkii hawada soomaaliya ee nairobi dhowr iyo labaatanka sano laga maamulayo in muqdisho laga maamulayo hawada soomaaliya berito ka bilaabato ama aan dhaho isbuucan bilowgiisa ka bilaabato waxaa laga maamuli karaa magaalada muqdisho sidii nairobi looga maamulay iyo si ka fiican laakiin maadaama aan ka guureyno wadan oon u guureyno wadan kale oo frequencyga aan hadda isticmaalna mid ka duwan isticmaali doono waxaan rabnaa muddo bil ilaa iyo bil iyo bar in labada meelood ay isla shaqeeyaan nairobi iyo muqdisho way isla shaqeyn doonaan haddii ilaahay ka raali noqdo marka muddo ay isla shaqeeyaan bil iyo barkaa markaan isla shaqeyna kadib xafiiska nairobi waa la xiri doonaa mashiinadooda ayaa marka hore la daminayaa xamar keliya ayaa shaqeynaysa kadibna waxaa la damin doonaa nairobi qalabkana waa laga soo gurguri doonaa guryaha halkaa ka tiraysan xafiisyada halkaa ka tiraysanna insha allah tacaala waa lasoo xiri doonaa qalabkaya wadanka ayaa dib loogu soo celin doonaa hadii ilahi ka raali noqdo waayahay wax fudud maahan ee sidee ku suurta gashay in aada ku guulaysataan in hawadii soomaaliya muqdisho laga maamulo
waxaan ku guulaysanay runtii shaqo muddo dheer soo socotay ayay ahayd jahdi badan ay soo geliyeen dadki naga horeeyey laakiin alxamdulilah markii aan aan nimid kadib waxaan negotiation iyo dagaal runtii ma rabo inaan dhaho laakiin aan la galnay qolada hadda maamusho hawada annagoo u sheegnay shan iyo labaatan sano kadib xal markii hore ahaa kumeelgaar inaysan kumeelgaar shan iyo labaatan sano wax ka badan aanan sii ahaan karin oo dowladda ka go-an tahay in ay hawada maamulkeeda usoo wareejiso wadanka gudahiisa muddo dheer oo information aan kala bedelenaynay iyo annagoo jahdi badan gelinay iyo madaxda naga sarreysa oo nagu taageertay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha runtii aada ugu amaanan arrintan oo hataa dacwooyinka nalaga dacwoonaya markasta gaarayeen oo na garab istaagay annagana ku adkeysanay dad technical ah soomaali ah oo hooshana aada u taqaana ayna caawiyeen si iskaa wax u qabsaa annagoo aan lacag siinayn marka taas ayaan ku guulaysanay alxamdulilah qolada nairobi joogta qolooyin dibadaha joogaan maraykanka iyo meelo kala duwan joogo somali technical experts ah oo na caawiyey iyo annagoo ku adkeysanay awgeed ayaa alxamdulilah ilahay noo suurgeliyay inaan kusoo guulaysana arrintaas wasiir dadka badan oo soomaali waxay isweydiinayaan maxay faa'iido u leedahay ummadda soomaaliyeed maamulka hawada soomaaliya horey waa loo mari jiray diyaaraduhu way noo imaan jireen wayna naga tegi jireen diyaaradana wayna kor mari jireen marka maxay tahay faa'iidada ay u leedahay dalka iyo dadka soomaaliyeed
wan wadanku xur ma aha haddii aanan laga maamulin hawada dusha wadanka maraysa wadanka gudihiisa haddaanan lagu maamul aanan laga maamulin wadanka gudihiisa marka xurnimadeeda oo dib inoogu soo noqotay ayay kow ka mid tahay labo shaqaalaha ka shaqeeya saadaasha hawada oo tiro badan oo hadda nairobi degan waxay usoo guurayaan muqdisho inta aanan soomaalida ahayn futureka waa la bedeli doonaa oo aanan u baahnayn in technical expertisekooda aan ka heli karna dad soomaaliya soo dhaqaalihii wadanka gudihiisa iyo shaqaaleyntii oo idil iyo shaqaale cusub oo la qaadan doono loona tababari doono meesha dhaqaalahana wuu kobci doonaa hawada waxa inaga soo galo maamulkeeda hadda waxaa hayo shirkad kale ayaa hayso hay-ad ayaa hayso marka maamulka lacagta iyo hawada intaba wadanka ayuu dib ugu soo wareegi doonaa dhaqaalo fiicanna waan ka heli doonaa xurnimo waan ka heli doonaa moral waan ka heli doonaa shaqaaleyn intaba waan ka heli doonaa bilaakaal waa maasanta wasiir waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dad badan oo ku dhegaysanaya waxay isweydiinayaan qalabkani waa maxay marka bal qalabka beri la daafurayo bal sawir naga sii ma markii diyaarad kastoo hawada maraysa ma la arkayaa
diyaarad kasta oo hawada hawada soomaaliya marka ugu horeyso ay maamusho waa laba qaybood qeyb waa wadanka dushiisa hawada ah qaybta labaad oo boqolkiiba lixdan ah waa badda oceaniga la yidhaahdo weeyaan ilaa iyo indiya marka waa meel aad u baaxad weyn weyn qalabkana hadda casriga ah ee aan soo iibinay wadamo kooban ay ka haystaan qaaradeenan africa waa qalab casri ah diyaaradda meel alla meesha ay maraysa ay taagan tahay ayay ku tusaysaa waxaa intii aada la hadli lahayd diyaaradda hataa fariimo sida text messageka oo kale ayaad isu bedelaysiin oo isu diri kartiin hadday wax dhacaan meel kasta waa accuracy-gii waa waa uu fiican yahay waxyaabaha haddana lagu eedeeyo wadanka soomaaliya hawada dushiisa inuusan safe ahayn oo idilna meesha ayuu ka baxaya waa qalabka ugu casrisan ee hadda wadamada sida maraykanka iyo canada iyo ay isticmaalaan iyo europeanka oo kale weeyaan qalabka aan isticmaalayna hadduu ilahay ka raali qabo qalabkan ma dowladda soomaaliya soo gadata mise waa la idiga caawiye
wax caawimaad ah ama qalabka ama rakibaadiisa aan qolo ka helnay haba yaraatee ma jirto waa qalab aan laga iibiyey lacagta laga qaado dowladda diyaaradaha ee hawada sare ee soomaaliya marka qof noo iibiyey malaha inagaa soo iibsanay lacagta nagaa bixinay shaqaalaha ka shaqeeya kuwa nairobi jooga kulli waxaa laga baxshaa lacagta soomaaliya soo gasha hal shilin oo mucaawano ah kuma jiro
wasiir waxaan raba inaan ku weydiiyo hay-adda dulista adduunka warbixino ay soo saartay ay ku dhalilaysa inaysan soomaaliya awood u lahayn taas laftigeeda meesha ma ku jirtaa mise waa la xaliyay dhibaat dhibaatooyinkaas
raalli noqonayso su-aasha si fiican uma maqal hay-adda dulista adduunka warbixin ay soo saartay waxay tiri soomaaliya awood uma laha inay maamusho hawadeeda marka ma xaliseen dhibaatadaasi jirtay ama khilaafkaas
soomaaliya awodeeda markii hore way maamuli jirtay dhowr iyo labaatan sano ka hor haddana awood way uleedahay inay maamusho awood waxa lagu waxa lagu maamulaa hawada waa laba shay waa qalab oo hadda aan soo iibsanay oo aan haysano qalabkii ugu casrisanaa waa shaqaale tababaran shaqaaluhu qaar tababaran oo soomaali ana waan haysanaa inta naga dhimanna waan dhamaystireynaa oo waan tababaraynaa haddii ilahay ka raali noqo haddana qaar ayaa tababar inoogu maqan oo qeybo kala duwan oo hawada ku saabsan tababarka way noogu jiraan inta aan u baahannahay sida wadamada kaleba ay u haystaan dad ajanabi ah oo usii wada hawsha dad ajanabi ah oo technical u baahannahay haddii ay jiraan intaasna waan kusii wadanaynaa marka waan awoodnaa hawadeena inaan maamulanayna wasiir waxaan rabaa inaan ku weydiiyo waxaa tiri maamulka hawada kaliya dhinaca baddana way jirtaa sidee badda maamulkaas badda sidee noqon karaa
dhinaca badda maadaama hawada soomaaliya dusheeda aynan ahayn waxaa maamusho u n ta ayaa maamushay u n ta ayaa soomaaliya kusoo wareejisay waageedii hore maamulkeedana maxaala responsibilityga naga saaran badda waxay la mid tahay tan hawada dusheeda naga saaran oo kale marka sida hawada dusheena aan u maamulno oo kale ayaa loo maamulayaa